hawsha aynu qabanaa waa nolosheenna iyo horumarkeenna hogaamiyaha golaha sare ee sawradda jaale siyaad waxa uu ku warramay bishii may kowdeedii dharaartii loo dabaaldegayey shaqaalaha sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo toddobaatankii shaqadu waxaa weeye ninka ku nool oo noloshiisa ku dhista oo ku dhaqda oo horay u kaca wax isagu uu qabsaday si kastaba ha u qabsadee ama maskaxda ha ku qabsado oo hindiso iyo camal uu ku keenay iyo fakrad ha noqoto ama ha ku qabto gacantiisa oo gacanta mid uu ka qabtay oo udheeday ha noqoto ama ha noqoto mid uu si kaleeta u qabtay laakiin mid uu hufnaan ku qabtay oo xalaal ah oo isagu xooggiisa ilaahayna usugu abaalhayo nin kale usugu abaalhayaana ayay jirin shaqadu waxaa weeya